الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib walaalayaal saynu ognahay waa waxaynu ku jirnaa maalintii sideed iyo tobnaad ee bisha ramadaan waxaa soo dhow insha allah tobankii dambe bishan barakada badan ee mubaaraga ah ee ilaahay subxaana watacaala qofkii u waafajiyo loogu dembi dhaafo naarta looga xoreeyo darajadiisa lagu kor yeelo walaalayaal bishu iyadoo fadli badan dhammaanteed ayay haddana sii kala fadli badan tahay tobanka dambe waxaa ku jira oon kaga goobsanaynaa maanta oonan kusii dheeraanaynin maadaama aynu ognahay isxasuusin un ay tahay waxaa tobanka bisha ramadaan u dambeyda kamid ah habeen ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay inay ka kheyr badan tahay kun bilood waa habeenka leylatulqadriga ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi ina anzalnaahu fi leylati alqadr waxaan soo dejinay qur-aanka habeenka leylatulqadriga wamaa adraaka maa leylatu lqadr maxaa ku ogeysiiyey maxaad ka og tahay leylatulqadrigu waxa ay tahay leylatu lqadri khayrun min alfi shahr leylatulqadrigu waxay ka khayr badan tahay min alfi shahr kun bilood waxay leeyihin ahlu cilmigu habeenkaa isagaa qofka ilaahay subxaanahu watacaala u cibaadaysta cibaadadaa uu sameeyaahay waxay ka khayr badan tahay cibaadada uu kun bilood sameeyo waa fadli ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo ciddii uu doono kunkaa bilood walaalayaal ahlucilmi waxay ku sheegeen dii la xisaabiyo sanad ahaan waa siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood wa siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood cibaadada aada samaynayday waxaa ka khayr badan cibaadada wanaagsan ee ilaahay ku waafajiyo kaana aqbalo aad habeenkaa leylatu qadriga aada samaysid ahlucilmi waxay tilmaameen ilaahay ma sheegin habeenku intay u dhiganto ee waxa uu tilmaamay subxaanahu inay kun bilood ka khayr badan tahay imisay u dhigantaa oo bilood ilaahay ma tilmaamin taana waa arrin tusinaysa maalinta habeenkaa isagaa qadarka weyn ee ilaahay subxaanahu watacaala agta ay ku leedahay sidaa awood walaalayaal si aanay nebiga sala allahu calayhi wasalam u dhaafin habeenkaa leylatulqadriga inuu khayr ku sugan yahay iyo wax ilaahay raalli gelinayo si aanay u dhaafin daraaddeed ayuu tobanka habeen oo dhan iyo tobanka maalmoodba uu ictikaafi jiray oo ictikaafku waa maxay waa lusuum almasjid masaajid kamaanu bixi jiray sala allahu caleyhi wasalam inagoo og inuu yahay nebiga ilaahay oo loo diray jinni iyo insi oo madaxweynuhu ummadda ahaa oo muxuu ahaa horjoogaha qoys ahaa intaasoo qoys ka kooban oo sala allahu calayhi wasalam howlaha adduunyada u yaalay intaa ka badan yihiin haddana tobankaa dambe masaajidka kama bixi jirin xaalad laga maarmaan ah sida inuu xaajadiisa gudanaa mooye masaajid kama bixi jirin sala allahu caleyh wasalam weliba masaajidka dhan ma ku wada jirin masaajidka wuxuu ka dhista teendho teendho masaajidka dhex taalow ku jiri jiray calayhi salaam inuu salaadaha usoo baxayo mooyaane si uu ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa u badiyo ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisana uu gaar noqdo nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalasuu sameeyey isagoo raadinaya yataxaraa habeenkaa leylatulqadriga inuu waafajo oo waafaqo sala allahu caleyh wasalam sidaasi lamida ayaa dadka ahlu iimaanka ee qalbigoodu nool yahay habeenkaana qadariyey ay iyaguna ugu dadaali jireen inay tobanka habeen ku dadaalaan habeenka leylatulqadrigu tobanka habeen oo dambe mid ka mida wa gaar ahaan waa tirada isdhaafka kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka ama shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka ma habeenadaasay ubayay mataqaanaa ku jirtaa sida xoogga badan ee ibnu xajar casqalaani saaxibu fatxulbaari iyo culamo badan oo ahlu sunnaha kamida ay leeyihiinna habeenku wuxuu ku wareegaa tiradaa isdhaafkaa ee tobanka dambe yacni sanad wuxuu ahaan karaa kow iyo labaatanka bisha sanaduuna ahaa waqtigii nebiga calai slat salaam sanad kale wuxuu ahaan karaa saddex iyo labaatanka bisha habeenka leylatulqadri way ahaan kartaa habeenka leylatulqadrigu sanad kale waxay ahaan kartaa shan iyo labaatanka sanad waxay ahaan kartaa toddoba iyo labaatanka inkastoo ahlu cilmigu u badan yihiin laylatulqadrigu habeenka toban labaatan toddobaad inay tahay haddana waxaa ka xoog badan qowlka odhanaya habeenku waa ay wareegtaa oo tirada isdhaafka ay ku wareegtaahay sanad walba hal habeen oo keliya maaha sidaas ayaa laysku waafaji karaa axaadiista tirada badan ee ku soo aroortay waxa weeye baabka isaga ayuu leeyahy ibnu xajar raximah allahu tacaala sidax fatxulbaari uu ku caddeeyey haddaba walaalayaal si aanay habeenkaa nebiga sala allahu caleyh wasalam u dhaafin ayuu calayhi salaatu wasalaam tobanka habeenba uu masaajidka laasimi jiray marka waxaan nafteenna iyo walaalaha aan xasuusinaa muslimiinta khayrka jecel habeenkaa isaga inaan ku dadaalno siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood wixii aad khayroo samay lahayd hal habeen gudaheed inaad ku samayso walaalayaalo wax sahlan maaha wax sahlan maaha haddaynu nolosheena adduunyada u laabanno haddii luu walaado shirkad hebel waxay waxay furtay habeen hebel shaqay furtay shaqadaas haddaad habeenkaas ku guulaysato inaad ka shaqaydo waxaa lagu siinayaa mushaarkii la siin lahaa shaqaalaha ee lagu siin lahaa haddaad shaqayn lahayd siddeetan iyo saddex sana iyo dhowr bilood u maleema walaalayaal gaal iyo muslim muslim iyo gaal qof dib uga dhici lahaa oo awood u leh inuu jiro waa lagu ordi lahaa maxaad u malaynaya marka waxaa la bixinaa khayr aakhira hadduu yahay waxaan dhammaad lahayn ilaahay subxaanahu wa tacala hana waafajiyo hada wallahu aclam wsala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed